halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo weliba hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dadkaana dhegaysanayou dhammaantiin waa maalin axadah bisha julayn ay tahay saddex iyo toban sanadka laba kun afariyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheer
carada waxaa ka jira siyaasad dowladdii oo dowladnimadeeda iyo ixtiraamka ay soonqaadka u hayso iyo sharafkeeda inay muujisana go'aan bay qaateen dowladiidkii iyo dadkii dalka dhibka ku wadana go'aan bay qaateen dabcan qadar rabbina way jirtaa oo ninkii tiisa shacbaanka iyo ramadaanka ay geshana cidima celi karto
kaasi waxauu ahaa taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka oo ka hadlaya bartilmaameedsiga lagu hayo ciidanka taraafikada soomaaliya waxaana marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad goordhow maqli doontaan
dacwadood ama qabti toddoba kun ayaan maxaa gallay oo dhammayna wax ka qaban waadnaa shaqadi maanajkood sideed bay shaqada u socotaa laakiin gacan kale oo caynkaasna maanu helin hataa yacni maxkamaddu siday u dhisnayd iyo ilaalinteedii iyo waxeedii wax laga bedelay ma jirto
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ciidiid cabdulaahi elkaxanaf oo ka hadlaya xaaladda amni ee shaqaalaha iyo hay-adaha garsoorka waraysi ayaannu idinka haynaa
wararka ka imanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in dagaal maanta uu ka dhacay degmada raysqode oo siddeed iyo toban kilomitir u jirta magaalada garbaharey wararkaanu ka helnay dad goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidanka etoobiya ee ka tirsan howlgalka amisom ay weerar ku qaadeen deegaankaasi oo la sheegay inay isku urursanayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab ugu yaraan saddex qof horeyda ayaa la sheegayaa inay dhinteen welise ma cadda khasaaraha soo gaadhay dhinacyadii dagaalamayey
madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa maanta cafis u fidiyey islamarkaana xabsiga ka sii daayey guddoomiyihii wargeysada haatuf iyo somalilan times yuusuf cabdi gaboobe oo xabsiga ku jiray tan iyo bartamihii bishii hore kadib markii ay maxkamadda gobolka hore ugu xukuntay saddex sano oo xariga iyo ganaax lacageed waxaa sidoo kale cafiska ku jira tifaftirihii wargeyskaasi axmed cali cige oo isna lagu xukumay afar sano oo xariga iyo ganaax lacageed waxaa maanta warkan warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yunis hase yeeshee faahfaahin kama uusan bixinin in xayiraaddii laga qaaday wargeyska oo horay ruqsadda loogala noqday wargeyskani ayaa ka mid ahaa dhowr xarumo warbaahineed oo muddooyinkii u dambeeyey somalilan albaabada ay u laabtay waxaana ilaa iyo hadda xiran wargeyska madaxa bannaan ee hubaal waxaana isna la xiray shaqadiina laga fariisiyey telefishinka universal
dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in dagaalka ka dhacay gobolka gedo uu u dhexeeyo kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee soomaaliya haddiise dhinacii wararka caalamkan ku noqda caasho israa'il ayaa qaaday howlgalkeedii ugu horreeyey ee dhinaca dhulka ah ee ay ku beegsanayso mitidiinta xamaas ee ku sugan marinka khaza tan iyo intii ay bilowday weerarada ay kaga soo horjeedo xamaas toddobaadkii hore saraakiisha ayaa sheegaya in askarta kumaandowska israa'il ay bartilmaameedsadeen goob laga soo ganayay gantaal xaddan maanta ah intii ay socotay duqayn kooban mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in afar askarta israa'il ka tirsan uu dhaawac fudud soo gaaray intii ay socotay rasaas isweydaarsi dhex martay iyaga iyo dagaalyahanada falastiiniyiinta israa'il ayaa sidoo kale sii waday duqaynteeda xagga cirka ah ee lala bartilmaameedsanayo guud ahaan khaza iyagoo iska dhegamarinaya dalabaadyada ay beesha caalamka ku weydiisanayso in la sameeyo xabad joojin maadaama uu khilaafku guda galay maalintiisii lixaad weerar culus oo habeennimadii xalay ka dhacay khaza ayaa ku keenay in kumanaan falastiiniyiinta ay ka in kumanaan falastiiniyiin ah ay ka qaxaan goobta qaar badan oo shisheeye ah iyo falastiiniyiin haysata laba dhalasho ayaa gebi ahaanba isaga baxayay marinka khaza xaddan maanta ah militariga israa'il ayaa digniin ku siiyey falastiiniyiinta ku nool waqooyiga khaza in amnigoodu uu ku jiro in ay isaga baxaan maadaama duqayntu ay cirka isku sii shareerayso
kooxo iska soo horjeeda ayaa hadda maanta ku dagaalamay meel u dhow gegida diyaaradaha ee caasimadda dalka libiya gegida diyaaradaha caalamiga ee magaalada tripoli ayaa waxaa horey gacanta ugu hayay fallaagada santan ilaa markii la afgembiyey hogaamiyihii dalkaasi mucamar al khadaafi sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii shirkadaha british airways iyo turkish airlines ayaa hadda maanta joojiyey duulimaadkoodii xilli uu dagaalku socday qaraxya ayaa laga maqlayay waddada gegida diyaaradaha tagta sabtidii shalay ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jen zaki ay sheegtay in maraykanku uu aada uga walwalsan yahay in gacanka hadalka sii socda kasii socda dalka libiya uu keeni karayo dagaal baahsan oo dalkaasi ka dhaca dalka libiya ayaa qalalaase ku jiray iyadoo ay dowladdu xakamayn kari laadahay maleeshiyooyinka qayb qaatay rididii mucamar al khadaafi hase yeeshee diidan in maamulka dowladda ee hadda jira ay u hoggaansamaan
fallaagada dalka ciraaq ayaa weerara ku qaaday magaalo ku taalla waqooyiga baqdaad iyaga oo qabsaday dhismayaasha dowladda hoose islamarkaana dilay ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan laba sarkaal oo booliska ka tirsan mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in weerarka uu ka dhacay meesha layidhaahdo dhuluuciya uu qiyaastii siddeetan kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda uu bilowday subaxnimadii hore ee axaddan xoogaga dowladda ayaa dib ula wareegay dhuluuciya bishii hore kadib markii ay xireen kadib markii ay riixeen fallaagada laakiin awoodda cusub ee ku wajahan baqdaad ayaa u muuqata mid socota dhinaca kalena baarlamaanka dalka ciraaq ee raalli ahaada dhinaca kalena baarlamaanka dalka ciraaq ayaa gorodda isugu jira iyaga oo dib u dhigay kulankiisii axaddan maanta kadib markii la hordhigay baarlamaanka inay doortaan musharaxiinta u taagan qabashada xilalka sarsare baarlamaanka ayaa u qorshaysan inuu mar kale kulmo maalinta talaadada ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee dalka ciraaq ayaa ku booriyey guud ahaan mudanayaasha baarlamaanka dalka ciraaq in ay ka qayb qaataan kulanka maanta axadda ah
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli la socotaanna waa v o a washington sidii aad warkayaba ku maqlayseen wararka ka imanaya gobolka gada ee soomaaliya ayaa sheegayeen dagaallo cusub ay dhex mareen ciidamada soomaaliya iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka raysqode oo u dhexeeya garbaharey iyo luuq faahfaahinta dagaalka ayaa waxaan ka waraystay guddoomiyaha degmada garbaharey iimaan cadow
dagaalku wuxuu udhexeeyaa ciidamadii dowladda iyo cadowgii wadooyinka ku jiray oo ummadda ilaahay oo dhan la dirirhayay buu ka dhexeeyaa meel dhinaca waqooyi bari ka xigta degmada garbaari oo rees qodan la yidhaahdo ciidamo meel fadhiisin ay kulahaayeen bay kuwo shabaabku u soo weerareen oo kusoo qaadeen duulaan waana jabiyeen xoogta aan ka helhayo hade meel dagaal ka dhacayna khasaara waa un jiraa kolley oo dagaal baaba ka dhacay oo xabadaa laisu adeegsaday laakiin intuu dhan yahay hadda ma sheegi karo si toosa weli oma hayo khasaare inuu jirana waa la sheegayaa meeshiina weli hadda wax kasoo baxaa maanan ma aanan arag ciidankuna goobtoodii bay ku sugan yihiin cadowgii soo weerarayna waa tegsheen xogta dagaalka aan ka hayana taa weeye dadka u dhexeeyana waa ciidanka dowladda iyo shabaab wey waan gartay markaa khasaaraha laguu soo sheegay ma dhaawacba mise waa dhimasho
dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dabcan dhimasho iyo dhaawac saasaa la ii sheegay dhimasho iyo dhaawacba inay jiraan laakiin ma garanaysid tirada tira tira saxa ma kama hayo walaala tira saxa anu kama hayo dhimashada labadabooda dhinacdo labadooda dhinacba khasaara waa jiraa meydkooda wuu yaalaabaa lagu yidhi askatar waxba ka dhintay waa jiraan shabaabka dadka dhintayna meesha waa yaalaan intaasuu iigu kooban yahay dhaawacna waa jiraa baa lagu yidhi marka ma ma kuma xaqiijin kara intaa ihi waan gartay marka ma ciidamada dowladda keliya ahaayeen mise waxaa jira ciidamo kaloo caawinayay dhinaca dowladda dagaalka meesha uu ka dhacay ciidamadu waa wada jireen laakiin ciidamada dowladda weeye hadda meesha dagaalku ka dhacay goobta uu ka dhacay ciidanka sugna waay yaa yaa kaloo la jira ciidamada dowladda markaa dowladuna ku wada sugnaa yaa kuloo kula sugnaa wada ciidanka amisom iyo ciidanka dowladda soomaaliya labaduba goobta waa wada jireen laakiin ciidanka dagaalku hadda uu qabsaday sida aan warka ku helayo waa ciidankii soomaaliya dowladda soomaaliya wey waan gartay marka waa ciidamada etoobiya saan u fahmay amisom weye a u weye baabuur ay ku qoran tahay ciidan wata weye oo ciidanka amisom ah oo kuwa soomaaliya caawiya waan gartay markaa bal waxaad iga warantaa dagaaladani inteen leeg bay soo noqnoqdaan inteen leeg baa ururku awood u leeyahay in weerarada maanta oo kale uu idinku qaado dagaalkaasu waa jiray xilli dheer buu jiray hadda laakiin waayahan maanan mausan jirin wax hadda dhawaanahan dagaalka maanta dhacay oo kale a maysan jirin dagaalka maanta dhacay marka waa wax hadda waxaa weeye waa wax cusub weeye oo maanta bilowday xiliyadan bisha barakaysan bayna nabadda iyo khalkhalisho ku gelinayaan meel walba iyadoo ummadda soomaalida ay joogtana iyo dadka islaamkuna inay ka feejignoodaan baan yaan yaan ugu baaqaynaa iyo ciidamada nabadgelyadaba waa iska naflacaari weeye digcabiha waan gartay marka weye wax hadda hore usu jiray ma waan gartay marka markaad saad leedahay aad leedahay muddo muuna jirin hadday soo rogaal celiyeen taasi maxay muujinaysaa in awooddooda ay dib u soo noqotay mise wax kale maya awood soo noolaatay maaha ma ahan awood soo noolaatay weeye malihi waa wax isa soo ururursada oo maalmo markii xilli bilo markay joogaanba meel argagixiso ka sameeya weye maaha wax hadda awood oo aan ku sheegayo maahan awoodna ma ay lahaan hadday awood leeyihiin meelahii ay joogeen bay ka carareen oo laga qabsadeen waa waa argagixisanimo weye waxay oga jeedaan markay xilli joogaanba oo ay oo wax iska tabaryare isa soo uruuriyaan oo rasaas iyo ay meelaha u doogdoogtaan oo wax loo soo biirabiireeyo ay dagaal iga soo qaadaan oo calaan ah marka argagixisanimadaas ayna oga jeedaan iyo nabaddiidnimadaas iyo meeshaasaan ka dirinay nimankaas oga jeeda weeye sababtooda taas waan gartay marka ugu dambayntii maadaama aad gobolkii ku wada sugan tihiin weeraro sidan oo kalena ay dhacayaan adiguna aad iminka ku sheegtay inay taag daran yihiin oo naflacaarnima ka tahay awood idinka iyo ciidamada amisom idin taageeraya ma u weydeen inaad ka wada saartaan gobolka walaalle waa dhul ballaaran weeye ruuxuna waa dad bini aadam oo dhulka wax ka deganaa marka waa dabcan way ku dhuumaalaysanayaan oo markii meel laga cayriyaba meel bay ka imaan karaan dhulkay kusoo dhulkuna ma ciidanku ma wada simi karo oo dee ciidda dhan ciidanku ma ekayn karo meeshii marka lagu maqlay iyo meeshii ay soo galaanna waa looga adag yahay waa lagu garaacay waa looga cayriyaa waana laga sifayn doonaa aakhirkood dhulka mar bay wada haysteen hadda gobolka gado anagu hadda aan degmooyinkiisii gacanta ku hayna iyo intiisii u badnayd meelaha yaryar ay kaga hareen waa laga saari doonaa iyo soomaaliya oo dhanna waad og tahay mar bay aad xoog si xoog ayagu gacanta ugu hayeen oo ka talinayeen kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha garbaharey imaan cadow oo goor dhoweyd uun khadka telefoonka iigu warramayey
gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa ka deyriyey xaaladda amni ee hay-adaha iyo shaqaalaha garsoorka in ka badan sanad kadib markii weerarka lagu qaaday dhismayaasha garsoorka magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen soddon qof waxaa kale oo uu ka hadlayaa sida uu u arko dib u dhac ku yimid dhammaystirka dastuurka haaruun macruuf ayaa waraystay waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa ugu wacan dhammaystir la-aanta dastuurka wallaahi waxa keenay ugu weynun horta awoodda baarlamaanka leh hadday ka gaabiyaan iyo haddii kale horta awoodda baarlamaanka leh waxaa ugu muhiimsan waxoo dhan oo waxoo dhan ay number one noqon lahayd oon dadku anigu sidaan arkayo laga yaaba inaanay u arag in la hagaajiyo dastuurka maalintii ugu horeysayba in reviewga dastuur dastuurka la eegayo ee shanta qofka imika la magacaabay markiiba la magacaabo dabeedna loo gudbiyo baarlamaanka oo la ansixiyo horta maalka dhinaca baarlamaanka iyo xukuumaddan ka dhamaado ayay oo priority oo dhan taa la siiyo ayloona marka sidaan anigu u arko laylama arko waa gartay waxaa la sheegaa in markii dastuurka la ansixiyey kadib intii u dhexaysa ansixintiisa iyo daabacaadiisa qodobo in laga bedelay tusaale ahaan qodob caasimadda kumuusan oolin laakiin markii dambe caasimaddaa lagu daray waxaa laga saaray qodobkii ku saabsan aqalka sare si loo ay u suurta gasho madaxweynaha in la doorto ilaa qodobo dhowr iyo labaatan ayaa la sheegay in laga bedelay maxaad ka ogtahay adiga arrimaha qodobada laga bedelay ama la laalay dastuurka qaabka doonta u dhig waxba iga walan ka ogey xabad aan ka ogay oo layga ogeysiiyey ama layla socodsiiyey kuma maxkamada sare ahaan iyo kuma golo gola muxuu ahaa adeeg garsoor ahaa midna ma jirto laakiin waxa ugu jira dee sharciga dastuurkeena wuxuu leeyahay baarlamaanku marka saddex meelood oo meel laba meelood waxbay ka bedeli kartaa dastuurka ama meel ku samayn kartaa taa in la sameeyey in kale waa halkeeda laakiin dastuurka laftiisa iyo dastuuraduba waxay dhigaan had yeeteer baarlamaanka ayaa awood leh inuu wax ka bedelo dastuurka silo ah two thirds marka saddex meelood oo laba meelood inay wax ka bedeli karto ayaa inoo taalla adadoo jidkaan processka in la maraya in kale warma hayaan laakiin war kale kama hayo waa garta aan ku soo laabto dhinaca garsoorka sanadkii hore bishii abriil waa la idin weeraray dhismayaashii maxkamadaha dad fara badan baa dhintay ay ku jiraan maaragtay dad ka shaqeeya garsoorka iyo sharciga ma ka soo kabateen weerarkaas wallahi maya kumaan soo kaban weliba gacan lagaga soo kabtana maanu helin laakiin shaqadii waa wadnaa sideedii baanu wadnaayo ilaa waktigaa iyo intii udhexaysay markay ugu yar tahay toddoba kun oo dacwadood ama qabsi toddoba kun ayaan maxaa galay oo dhamaynay wax ka qabanay wadnaa shaqadii maanajoo sideeda bay shaqada u socotaa laakiin gacan kale oo caynkaasna maanu helin hataa yani maxkamaddu sidii ay u dhisnayd iyo ilaalinteedii iyo waxeedii wax laga bedelay oo lagu soo daray bal markii hore sida ay ahayd si ka duwan ma jirto runta haddaan ku sheeg
marka waxaad leedahay am- amnigeeda ciidamo dheeraada lama keenin ammaankeeda lama adkaynin ma saasaad leedahay
ha sideedii wey sideedii wey
waa gartay sidii ay ahayd Dubai.
waad ka hadashay markii weerarku uu dhacay marka maxaa looga jawaabi waaya maxay ahayd in la qabtoon la qaban
aydan eg waxa meesha aad u muhiimaada oo la laisku diidan yahay waxa weeye amisom sida anagu u haysaa u arkay amisom shaqadeedu waxa weeye inay institutions waxyaalaha dawladda inay ilaaliso garsoorka waa diideen i don't know garsoorku waa saddexda hay-adood ee xuquuq dawladda soomaali ka koobantay uu ka mid yahay amisom wax ilays kamay soo saarin mana ay shuqul kuma leh mana aan aragto walaa aniga walaa garsoorayaal kale cidna ma ilaaliso sidin baa garsoorayaashana loo laayaa kolba meel laga helaa oo lalaynaya oo aan cid ilaalisaanay lahay
intaad la hadashay miyay diideen oy dhaheen "M- ma fulinayn hawshaas
anagu shaqa kuma lihin bay yidhaaheen laakiin yani diidmada waa gooliye annaga naguma jirto shaqa kuma lihin bay yidhaheen ilaalinta maxaa garsoor
waa garta n marka waxaad iga sheegaysaa xa- garsooryaal baa la dilaa tidhi n haddaad ka soo qaado wixii ka dambeeyay weerarkaas ee, dhibaatada idin soo gaadhay bal wax iga sheeg
wallahi dhibaatada ilaa horta markay ugu yartahay intii weerarkaasi dhacay inkastoon si fiican u samaynin research laakiin waa xasuunta horta waxay leedahay ilaa toddoba garsoore in la dilay oo kii kii ugu dhameeyey bishii ina soo dhaafay uu ahaa
waa garta taasi marka see u saamaysaa shaqadiinna arrintaa dhinaca amniga
wallahi dee baqara waa nagu jiraa waanu eegnaa hataa yani marmarka waan eega anigu oo xaaladdu kolba siday tahay waan tagaa maxkamadda marka kalena shaqada meelo kale ayaan ku qabsadaa marka shaqadii garsoorayaasha kulano dhan way la bilow guddigood hataa gobolka iyo warhataanka iyo may joojin shaqadii yani waabka taaban jirena way tagaan oo sidii u wadaan waxbasira mutaga maxkamadihii dacwadihii u qaadaan oo u dhegeystaan wax badan oo horta ayna yeeshay shaqa xagga shaqada waa baqanaynaa u dee maahaanoo waxa weeyaan iska eh, nafta ilaahay unbaa haya goorta ilaahay ka tabay go-aysaa maahaane wax kale oo aan ku kashanaa ma jiraan laakiin shaqadii waa wadnaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf waxa uu warameeyey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in qayb labaad oo ka mid ah waraysiga ilkaxanaf aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo haddii alla idmo
galab wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ciidamada nabadgelyada waddooyinka ama taraafikada ayaa qayb ka ah ciidamada booliska soomaaliyeed hase yeeshee ma aha ciidamo hubaysan ciidamadan taraafikada ayaa lagu yaqaanaa qaadashada firimbiyada iyo calaamadaha waddooyinka hase yeeshee xaaladaha amni darro ee soomaaliya ka jira ayaa dhaxalsiiyey in qaar badan oo ka mida la dilo ama dhibaatooyin jireed loo geysto maadaama aysan hubaysnayn dhowaan waxaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada muqdisho ilaa iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada taraafikada taasoo dhaxal siisay in loo yeelo ilaalo gaar ah oo iyaga ilaaliya inta ay ku guda jiraan howlaha ay bulshada u hayaan ee kala hagista baabuurta haddaba xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada taraafikada ayaana toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa marti iigu ah taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka jenaraal cali xirsi barre cali gaab waxaana inta uu barnaamijka socdo su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga kusoo dhawow jenaraal cali gaab ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantahay waa ku dhowahay alaabta marka ugu horreysa warbixin kooban naga sii ciidamada taraafikada soomaaliyeed iyo qaabka ay u shaqeeyaan
adadow ciidanka nabadgelyada waddooyinka wuxuu ku shaqeeyaa sharciga nabadgelyada waddooyinka oo la sameeyey kun sagaal boqol laba iyo lixdankii oo boqol iyo toban iyo saddex qodob ah saddex iyo labaatan sano oo dalku burbur ku jiray intoodii badnaa waa iska dhimatay qalabki waa burburay xarumahoodiina sidii badneed waa burbureen ciidanka tira aan saa usii badnayn ayaa xilliga nabadgelyada soo gaartay aniga waxaa la i keenay oon taliyo ka noqday aduu saddex sano ka hor ciidanku haddeer waxay ka shaqeeyaan caasimadda gudaheeda waxayna kala hagaan gaadiidka waxay joogaan ilaa iyo sagaal iyo labaatan goobood oo magaalada ka mida waxaa ugu muhiimsan goobaha ay joogaan markii aad ka bilaabdo muqdisho kilomitr zero jubbo ex baarlamaan hooyooyinka allahida meesha la yidhaahdo oo hidda madaxtooyada ku taalla sayidka dabka shaqaalaha jirada taleex meel la yidhaahdo oo samaysantay markii waddadii shisho oo number afar ee aadi jirtay tarabuunka ee loo yaqiino via linen ay go'day biamaska ay go'day ayay waddo yar oo taleex la yidhaahdo samaysantay kilomitr four soobe isgoyska banaadir ilaa iyo ekis baarlamaan sidoo kale waddada wadnaha waa go- isgoyska dabka isgoyska rogaag isgoyska falanansa sinaa iyo sarco gooba noocaas ayay ka shaqeeyaan dadkiina haddeer way fahmeen ciidanku waxay kontaroolaan sharciga gaadiidka uu wato sida baabuurka buug ma leeyahay sida darawalka wataa leysi ma leeyahay baabuurka sufashanta ma yahay oo baabuur shaqayn kara oo hagaagsan ma yahay marba istaam ayaan ku tilaabsanayn xilli waxaa jirtay aan ku baryootameyn laysinka halaqaad waxaan maraynaa in aan ku xisaabtano baabuurka ninka uu wado laysinka uu wadaa ma sugunta mase waa teers maqayb kaalinta labaada mase waa midda saddexaad baabuurka tankiisa intee la egyahay hawsha noocaas ayaan wadnaa bisha marka aan waxba dhicin ilaa iyo soddon boqol iyo soddon shil boqol iyo afartan ayaa dhacda moortaale waxaa la ama dhimashada ayaa jirta oo boqolkiiba celcelis ilaa boqolkiiba toban bisha bil walba shan iyo labaatanka bisha iyo shan iyo labaatanka bisha dambe ayaan soddon cisho ka celinaa warbixinta taliska saasaa lagu gudbinaa wixii dhintay wixii dhaacmay khasaare gaadiid qaabka noocaasa ayaan gudbinaa waa waa garta waa kugu soo noqon doonaa ee su-aalaha xaggayga waxaan rabaa dhegayste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegayste ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso
asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa xuseen aadan tuxow ilaalada london okay kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ha waa ku dhowahay aada iyo aada umahadsan tihiin taliyaha magaciisa waa idhaafay oo generaal cali cali gaab generaal cali gaab baa la yihahdaa cali General- xirsi bare jenaraal cali bare cali gaab waa horta aada iyo aada umahadsan yahay waxaanan maxay ahayto horta aan ku dhiirigelinayaa hawshaas adag oo ay dadka u hayaan n su-aasha keliya oo aan raba inaan weydiiyo hadda bishii n numberka uu sheegay oo mortality-ga eh waa number aada u badan marka waxyaabaha keeno oo dhaliyo shilalka noocaase ma u record garaysan yihiin oo ma qoraan n si looga gaashaanto waxyaabaha keenayo oo loogu cibro qaato n wax ma ka qoraan horta waxyaabaha keenayo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo A- a- aad baad umahadsan tahay xuseen tuuxow oo naga soo wacay dalka ingiriiska Eh, generaal waad maqlaysaa
xuseen taxow walaalkii waa mahadsan yahay xuseenow horta marka hore ayay kugu daro labada shabeelle jower iyo marko ee xamar soo gala way nala wadaagaan rikoorka bisha aan waxaa kaloo jira darawaliin darawaliin noqotay dhalatay waxbaratay shaqana bilaabday saddex iyo labaatanka sano ayaa darawaliintu u badan yihiin markaa meesha waxaa ka dareemaysaa taxadar darro oo daayarnimo ay keentay iyo waayo aragnimo yaro iyadana shilalka way keentaa walaalkeedii haddaanan caawa ogeyn rajistare ama aan wax ii rekoorgaraysnayn ee haddana caawa ma xasuusteen geerida intaas leeg wax walba wax ay ku yimaadeen iyo wax ay tahay way noo rikordonaysan tahay wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay n jenaraale markaad fiiriso ammaanka oo kale magaalada muqdisho n bilihii u dambeeyey ama bishan rab- n barakeysan ee ramadaan ammaan darradu way soo kordhaysay ciidamada boolis booliska gaar ahaan kuwa traafikadana n dhowr qofood baa laga dilay bal xagga ammaankooda iyo waxaa iska bedelay bal wararkii ugu dambeeyey haddaad dadweynaha la wadaagi karto ammaanka wuxuu ahaa heer sare inta aan bishii sanqaad la soo gaarin bishii sanqaad carada waxaa ka jira siyaasad eh, dowladdii oo dowladnimadeeda iyo ixtiraamka ay sanqaad ku haysa iyo sharafkeeda inay muujisana go-aan bay qaateen dowladiidkii iyo dadkii dalka dhibka ku wadana go-aan bay qaateen dabcan qadar rabbina way jirtaa oo ninkii tiisa shacbaanka iyo ramadaanka ay gashana cidima celi karto xoogaagaa haddeer bilaawgi iyo hadda way kala roon tahay maalmihii kow iyo laba iyo saddex iyo shan iyo haddeer maanta ramadaanka ruuxiisi waa kala roon yahay Eh, ramadaankii ka horna wuxuu ahaa ammaanka caasimaddu wuxuu ahaa mid aad u heer sareeya ciidamada n traafikada oo kale ammaankoodu waa sidee iyagu n marbaa weeraro lagu soo qaaday oo rag laga dilay hadda waxaa la leeyahay n waddooyinka magaalada muqdisho ka howlgalaan iyagoo la waardiyeynayo oo askar kale ay waardiyeynayso bal arrimaha ka waran ciidamada taraafikadu qoryo kuma shaqeeyaan ma hubaysna dadkana lama diriraan dagaalada ama eyliga ama dawliga ahana midna kama qayb galaan waajibkoodu wuxuu ahaa inay bulshada shaqada ay u hayaan ka caqabtiraan oo ay ku dadaalaan inaan shilal dhixin in ay gaadiid kala gudbiyaan inay bulshada u adeegaan waxaa haddeer afarta xibnood oo dhimatay ay dhinteen ayagoo goobihii shaqada taagan kolay dabcan way dhiman lahaayeen Eh, cid annaga hadda qoryo nala dul taagan iyo cidna waardiyeynaysa iyo cid aan dagaal ku qaadayno midna ma jirto laakiin waxaanan yeelayn in aan shaqada naloo idmaday nin dhaar iyo hebela dhintay iyo wax la mida inaan uga tagno wax naga suurooba maaha cid aan cidna ka dilnay ama aan cuil qabno ama aan dagaal kula jirnaana ma jirto wa wa waa gartay A- aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kalean soo gelinayaa dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso
bismillahi raxmaan raxiim magaca waa cabdiraxmaan jooga magaalada muqdisho taliyaha waxaan jeclaystay inaan weydiiyo eh, laba su-aal oo ah maalmahan magaalada muqdisho waxa ay bilaabeen traafikadu inay hub qaataan oo meelaha qaar waddooyinka waxaan ku arkaynaa traafiko hubaysan Eh, traafiko hubaysanna dabcan qayduubka caalamiga waxaan jeclahay ama ayla tahayba inuu ka cusub yahay in la arko traafika hub wadata oo jid taagan waa qiyaasi karnaa waxa sababay taa waa qodob maxay soo kordhin karaan traafika hub wadata su-aasheeda labaadna waxa weeyaan eh, inuu iga jawaabo taraafikada magaalada muqdisho way ku yar yihiin ama gabi ahaan kuma jiraan dad dhalinyaro ah aawo dadkii dhalinyarada ahaa maxaa rag da ah oo odayaala aan ugu arkaynaa wadooyinka magaalada iyadoo dhalinyarada in loo tababaro taraafikada iyo sharciga wadooyinka ilaalinteeda ma qorshaha kuma jirta wa wa waa gartay aad aad baad u mahadsan tahay n cabdiraxmaan daahir guutaale oo nagala soo xiriiray magaalada muqdisho n waad maqlaysaa jenaraale
cabdiraxmaan daar guudsaale waa mahadsan yahay weliba asagu waxbuu ogyahay hadduu muqdisho nala jooga saacadan xataa waxbaa u muuqda taraafikada jiilkii labaad nin walba oo askari ah lama keeni karo at least ninka taraafika loo qoraya waa inuu dugseeda caayis dadkuna xilligan askarta si kale ayay u arkaan ama way ka baqayaan nin walba wuxuu isleeyahay ama askarnimo lagugu maaga waan rajaynayaa in dhowaan madaxda sharafta leh ee ciidanka booliska xukuntaa inay ciidan cusub dhiiga cusub nagu soo biirin doonto haddii xataa ay dhacdo oo dhiiga cusubna laku soo biiriyo horey laamiga lagama geyn karo ninku waa inuu at least lix bilood saddex bilood oo tababara qaato nimanka odayaasha oo aada arkayso oo laamiga taagan waa rugcadaagii magaca iyo sharafka u soo hooyey ciidanka iyo qaranka dhan oo si aad la socoto siddeetan iyo siddeeddii kaalinta labaad ka galay adduunka taraafikada heerkaas gaartay inta ka nool ama inta odayaasha aad arkayso waa raggaas wa wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay n su-aasha la xiriirta qoryaha su-aasha qoryaha la xiriirta dadku isku damiir ma aha way dhici kartaa nin meesha iska ta ku kalsoonaan waayo inuu qore qaato laakiin qorey aan ku ballanay oo intaan faylnay naloo qaybiyey ama dawladina siisay oo aan ku tala galnay inaan dagaal ku galno ma sidano qorsho aanan nooguma jirto wa wa waa gartay aad aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira Eh, dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso Eh, magacaygu waa salaad xuseen maxamuud daacad Eh, waxaan ku suganahay eh, norway gaar ahaan oslo Eh, colaad adiga iyo bahda v o e da dhammaan waan salaamaya generaalka martida kuwa ee barnaamijka Eh, salaad aad baad u mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha fikirkaaga marka ugu horeysa
Eh, an fikirkayga colaado haddii aan ka dhiibto en, ugu horeyn en, maalmo u dambeeyey waxaa ka socday en, magaalada caasimada ee soomaaliya muqdisho en, weeraro lala beegsanayo en, dadka haldoorka u ah ama en, haba ahaatee ciidamadan en, qodobka dooda maanta ah ee ciidamada taraafikada en, afhayeenka en, xoogaga kasoo horjeeda dowladda soomaaliyana en, waxay wacd ku mareen inay ugaarsan doonaan ciidamada taraafikada en, ayna ka lexleexa jireen markii hore ciidamada taraafikada en, ma ahan ciidamo hub wato waxaan isleeyahay aniga ahaanteyda ciidamada taraafikada ah en, waxa haddii la tayeeyo oo en, magaalada muqdisho oo dhan laga wada howlgeliyo en, amniga en, wax weyn ayay ka qaadan karaan En, sidoo kale ciidamadu ma ahan ciidamo xuquuqdooda u dhamaystiran tahay taliyaashii kalentoodana mas-uuliyadda ayaa xilka laga qaaday ma laga yaabaa in in tallaabada xigta ay asaga kusoo wajahantaho xilka laga qaado en, maadaama taraafikada ay kamid tahay en, nabad sugidda oo wadooyinka en, ay ayagu joogaan wa wa- waa mahadsan tahay salaad oo naga soo wacay norway fikirkaagaad ka hadashay Eh, generaalkaan siinayaa jawaabta aniga markii horeba waxaan rabay inaan ka hadlo arrimaha shaqada iyo qaabkii dadweynaha soomaaliyeed ee bulshadu uga qayb qaadan lahaayeen nabadgelya wadooyinka iyo wax la xiriira aniga ma doonayo inaan siyaasad iyo dowlad iyo arrimahaas ninkaasi waa asaga u gaari wey annaga waxaana yidhaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka waxaana nahay ciidan ka tirsan booliska soomaaliyeed waxaanan ka howlgalnaa caasimada iyo labada gobol oo labada shabeelle kuwa kale haddii ay ee la helana insha allah waan ka howlgeli doonaa shaqadayadana uga tegi mayno waa la dhimanaa iyo waa lagu dilaa iyo waa lagu dhaarta iyo wax annaga qadka eh, no- qorshaha noogu jira ma aha askari oo dhanna uguma jirtaba wa wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay Eh, generaal haddaan xaggayga usoo noqdo en, bal en, nolosha iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan en, ciidamada nabadgelyada wadooyinka en, ma yihiin ciidamo xuquuqdooda hela oo mushaarkooda hela oo en, eh, noloshoodu ay fiican tahay oo moralkoodu adag yahay
horta ciidamadu jawi ahaan waxay la wadaagaan xaaladda ay soomaaliya ku sugan tahay ciidanku garaam ay leeyihiin waana helaan mushaarkana waa helaan waxa waddanka ka dhiman ayaa ka dhiman mooye wax kale oo dhibaata ah oo ayaga u gaara horta ciidamadu jawi ahaan waxay la wadaagaan xaaladda ay soomaaliya ku sugan tahay ciidanku garaam ay leeyihiin waana helaan mushaarkana waa helaan waxa waddanka ka dhiman ayaa ka dhiman mooye wax kale oo dhibaata ah oo ayaga u gaara oo ay qabaan ciidanka anigu aan xukumaa ma jirto ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo kale hadda magaalada muqdisho iyo meelaha ay ka howlgalaan si fiican baad uga hadashay oo en, waad tilmaantay Eh, qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad meelo kala gaarsiisaan oo magaalooyin kale aad ciidamo geysaan iyagana ka shaqeeya nabadgelyada wadooyinka meel kasta oo maamulka dowladdu gaaro ciidanka nabadgelyada waddooyinka waa gaaraya dowladda ayaa xukunta ciidankan meeshii laga sameeyo maamul dowladdu ee halato ciidanka taraafikada saas waxaa markhaati ka ah haddana ciidanku joogan waa joogaa marka waa joogaa afgooy waa joogaa wa- daafaha labada shabeelle oo dhan way joogaan marka waxyaabahaad isleedahay baahi bay u qabaan ciidamadan oo haddii laga taageero eh, wax badan bay soo kordhin karaan oo howshoodii way kasoo dhalaali karaan had- aad isleedahay ma jiraan oo u baahan in laga laga caawiyo oo waxyaabo badan oo ay ciidanku u baahan yihiin way jirtaa laakiin waxaan rabaa inaan u marno dariiqa eh, maamulka booliska ama taliska booliska iyo wasaaradaha uu hoos tago waxba hadda cidna raadi waxba ku warsan mayna wa wa- waa gartay marka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya ee ciidamadana ay u shaqeeyaan oo iyaga ay u howlgalaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa khasuusan kuwa muqdisho jooga inay cadowga ka ilaashadaan dadka danahooda ka shaqaynaya haddeer diglihii ugu dambeeyey oo dhintay yuusuf xasan cadow nimankii dilay waxaa soo qabtay oo ceygsaday shacabka gacantaana ku haynaa ma garat shacabka dibadda jooga shacab walba dalkooda ayaa dhista waxa dalkaya ka dhiman wixii ay ka qaban karaan inay ka qabtaan ayaa loo baahan yahay ninkii samaa fara keeni kara ninkii mooto keeni kara ninkii qalab iyo dhar u keni ciidamada lama kala laha dalka waan wada leenahay ka dibadda jiraana waa imaan doonaa ka dalka jooga hadduusa asagoo kuna ku nacfin wiilkiisaa ku nacfin doona wa waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay eh, ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystaana waa kaaga mahad celinaynaa sidoo kale colaada wadiina waad mahadsan tahay iyo saaxiibadeennii lagala qayb galay dooda aada u mahadsan
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka jenaraal cali xirsi barre caligaab waxaana intuu barnaamijka socday su'aala ku weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaano allah
maxamed colaad xasan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuu nala socodsiinayay halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a jaaliyadda soomaalida ee magaalada toronto iyo dalka kanada ayaa si weyn u cambaareeyey dilkii allaha u naxariistay abshir xasan oo ahaa macalin soomaali ah kana mid ahaa dadka u olooleeya waxbarashada dhalinta soomaalida kanada oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada toronto abshir waxa uu ka mid yahay ilaa iyo konton dhalinyaro soomaali oo sannadihii u dambeeyey siyaabo kala duwan loogu dilay dalkaasi maalintii jimcaha ayaa lagu aasay toronto xuseen barre aadan ayaa sida dilkan u dhacay waxa uu ka waraystay muuse kuulo oo ka tirsan wargeyska immigrant post ee ka soo baxa kanada inanka waxaa la yidhahdaa waa abshir xasan abshir xasan waa kow iyo soddon jir runtii dalkan ku barbaaray wax ku bartay ilaa iyo heer macalinimo ku gaaray wuxuu ahaa waa xaan waddankan noo aan ku luminay shan iyo ca- konton caruur gaaraysa ayaa lagu dilay laakiin wuxuu noqday wiilkii ugu ugu ugu sawaxanka dheeraa ee runtii mataqaanaa sida weyn looga dhiidhiyay ee loo soo baxay ee runtii laga baroor deeqay dhibaatada gaartay wiilka maadaama uu ah nin waqti badan waqti badan soo geliyay oo dhibaatada carruurta soomaaliyeed ku haysata dal dalkan oo waxbarashada ah inuu wax ka qabta ayuu u sara kacay wuxuu noqday macalin wuxuu diyaarinayay hadda muddo weeg ama wax laba weeg ka dhiman ama isbuuc ama laba isbuuc ka dhiman ayuu mastratekiisii qaadan lahaa shahaadadii macalinimadana waa uu haystay ischool buu hadda substitute teacher uu ka yahay oo macalimiin ku meelgaarsiisa markii macalin uu xanuunsado ama macalin uu mataqaana maadaama trainingkiisii uusan fuul ahayn ayuu kusii shaqaynayay marka nin noocaas uu ahaa oo runtii communityga ama shacabka ama ummadda soomaaliyeed ku dhaqan dalkan ma dhihi kara soomaalida keliya laakiin nin a- ama cid allaale ciddii taqiinay abshir xasan aad iyo aad ayay ugu murugootay oo runtii waxay noqotay tiiraanyo aan ilaa iyo hadda kala go-aan lahayn ummadda sidee buu u dhacay dilka abshir xasan dilka abshir xasan wuxuu dhacay maalintii talaadada lasoo dhaafay waxa ayuu ta ayuu ayuu joogay xaafadiisa aqalkiisuu joogay marka isaga iyo laba inan inan kale iyo wiil kale ayaa ku dhaawacmay niman baa dariiqa soo maray marka isagii gaarigiisa ayuu islahaa baarkinka meelqaadu yaalaa baarkinka ayuu doonaya inuu baarkinka meesha ka wareejiyay gaarigiisa marka albaabkuu kasoo dhaqaaqay gidaarka waxaa fadhiya wiil iyo gabar baa iyagana ku sheekaysanaya maadaama salaadii taraawiix laga soo baxay oo afurkii iyo runtii suxuurtiina aan la gaarin derbiga ayay isaga nasanayeen gaari baa meesha soo maray baas buu ku fura marka asigii ayaa kasoo wada horreeyey wixii oo dhan wiilkii gabadhii meesha fadhiyey asigii bay xabadihii inta badan ku dhaceen wiilkii iyo gabadhiina dhaawac baa soo gaaray runtiina boolisku waxay yidhaahdeen waa dad aan runtii markaan baarnay balki qofka meydka xataa waa la baaraya dadka dhaawacmay balki kiiska say usii baaraan u ogaadaan waxay ogaadeen inaysan wax record ama crime hore aysan lahayn wiilka geeriyooday iyo wiilka dhaawacmay iyo gabadha dhaawacantay intaba waxay yidhahdeen boolisku waa dad aanan runtii crime hore aanan u lahayn oo waxaa xataa nagu adkaan karta sidai aan u baari lahayn ciddii ka dambeysay maadaama haddii ay hore crime ula- ulahaan lahaayeen ciddii ka dambeysay waxaan baari lahayn ciddii hadda kahor wax dhex martay ama ay wada socon jireen wuxuu ahaa wiil clean ah marka bal baaritaanka inay waa uu dheeraan doonaa sidaasay warbixinta u sheegeen iyagana marka wuxuu ka dhacay habeenkii xaafadda la yidhaahdo waa toronto waa xaafadda la yidhaahdo lawrence hights waa xaafadda ay soomaalida badanaa degan tahay dilal aada u fara badan oo horena ay ay ka dhaceen halkaas oo wiilkii ugu dambeeyey lagu dilay inamo badan oo soomaaliyeed ayaa xaafadaha lagu laayay dadweynuhu sidee bay uga hadleen arrintan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada toronto arrintan waxay u arkeen wax laga murugoodo oo runtii oo aanan marnaba la qaadan karin mar waxay u arkeen indhihii in laga riday oo wiil maanta runtii ay islahaayeen waa nin intaasoo sano wax soo baranaya oo runtii maanta carruurta soomaaliyeed ama ubadka soomaaliyeed badbaadin lahaa in maanta si fudud ama xabad oo cid soo riday ama meel ay ka timid aanan la aqoon ayaa dishay maanuba nalale- nala leeyahay oo shan iyo konton caruur iyo in ka badan baan hore usoo luminay oo booliskii aysan runtii aysan soo saarin ciddii ka dambeysay daliilka ama falalka ninkan laakiin arrintiisii waxay dadkii muujiyeen wax ka duwan waxay yidhaahdeen ma aanu qaadanayno runtii shalay janaasadii masjidka lagula dukaday waxaa isugu soo baxay tiro aan marnaba la qiyaasi karin oo soomaali inta dalkaa ku nool aan arkaya cid aan isu soo bixin tiro shan kun aanu ku qiyaasnay ayaa isu soo baxday oo ka dhiidhinaya xanuunka dhibaatada soo gaartay wiilka soomaaliyeed ee runtii kiliinka ahaa ee maanta u istaagay wuxuu ahaa weliba laftarkiisi haddaan taariikhdiisa kugu laabto wuxuu ahaa nin ku dadaala dhalinya- dhalinyarada yaryar ee mataqaana iskuulaadka ku dhibaataysan ama englishka ama maaska ama waxbarashada kullita inuu ka caawiyo brogramo wuxuu samayn jiray oo after school program la yidhaahdo isagoo macalin ah oo shaqooyin dheeraad ayuu qaban jiray marka nin la lumin kara ma ahayn shacabkii runtii waxay ku noqotay in wadnaha xabad ay cid walba kaga dhacda ayay u qaateen geeridii abshir xasan
kaasi waxa uu ahaa muuse kuulow oo ka tirsan wargeyska immigrant post ee ka soo baxa kanada oo xuseen barre aadan khadka telefoonka ugu warramayay
galab wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa barnaamijkii ganacsiga waxaa muqdisho inooga soo diray waryaheena axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ganacsiga barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqyada muqdisho oo maalmahani isbeddel laga dareemayo gaar ahaan ganacsatada iibisa dharka noocyadooda kala duwan qaar ka mida ganacsatada ayaa sheegaya in xilligani uu yahay xilligii dharka si wanaagsan ay dadku u iibsadaan qaar ka mid a ganacsatada ayaan kala sheekaystay sida uu u socdo dhaqdhaqaaqa ganacsi gaar ahaan kuwa iibiya dharka suuqa isdhaqdhaqaaqa suuqa baqal- bacadlaha waa bilowday shalay beriga waa fiican yahay alxamdulilahi waa waa fiicannaa baryaha Een, maxaa iibisa adiga marka halkan aad ku iibisa waxaan iibiyaa dharka nimanka wiilasha yaryarka wiilasha waaweyn aana dharka raggaan iibiya ani
marka maadaama hadda bishii barakaysan ramadaan lagu jiro dadku diyaargarow een, ciidulfitrigiina ay fooda ay ku soo hayso bal sidee u socdaa dhaqdhaqaaqu
dhaqdhaqaaqu waxaa waaye waa qofka ka- qofka ka tabarteer qof waxaa waaye maogtahay sabarteer aa gadanaysaa marka beryihii hore iyo beryahan beryahana aad loogu mashquulsan yahay way fiican tahay welina walaxaa dhimana tobanka dambaa sii fiicana laleeyahay marka alxamdulilah waa iska fiicannaha Een, waxaad ka warantaa een, maalmihii hore oo intaan la soo gelin bishii barakaysan ramadaan een, dhaqdhaqaaqa ganacsigu siduu ahaa oo kala iibsiga dhinaca dharka oo kale maadhinaca haddaa fiican haddaa fiican ma bisha sanadkan waxaan bishaanaan ku leenahay haddaan dharlayna dhaqdhaqaaqa bishaan aad baa waxaa waaye ilmaha la- iyo dadka laga farxiya iyo haweenka iyo kulli Ma- mid- marka bishaan waa bishi la- lagu ribaynayo sanadka bisha lagu ribaynayo waayo bishaana ugu fiican axmed abukar axmed abukar bal ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee sidee wax u socdaa hadda maadaama dukaan dhareed hadda aad dhex joogto aad iyo aad u socda aad iyo aad aad iyo aad bishii ugu fiicnaad waay hadda dadku waa duwaynu wax waa gadahayn hadda si fiican maxaa iibisay adi ani macawiisayaasha iyo shaararka iyo sarwaalada iyo dharka gabdhaha iyo dharka wiilasha iyo aan iibshaa iyo Nin- boorsooyinka iyo bal ka waran sidii een, hadda sida bishii barakaysan ramadaana lagu guda jiraa sida dadku waxay u iibsanayaan maasha allah maasha allah waa fiicanta waa fiicanta aad iyo aad u fiicanta marka dadku wax ma iibsanayaan maalmahan waa iibsaa iibsaan bishii iibsayn waayba bishii dharka la iibsanayo waay anaga waxaan gadna dhar waay dharkana bishaana la iibsadaa iidda iidda aa loo diyaargarooba aa loo diyaargarooba haddii ala yidhahdo waa sidee markaa xagga een, ganacsiga oo kale dadku dhaqaalo ma haystaanoo wax ma iibsanayaan walba qofba itaalkeer waa qofba itaalkeer qofba waxay iibsan karta iibsanaysaa qof aan iibsan karinna waa jirtaa qof iibsan kartana waa jirtaa dadka waa isku dhexdhex jir waay magacaada cabdirashiid axmed howle cabdirashiid axmed hilowle maxaa halkan ku iibisaa adi barnaamijkan kabaha kobaha noocyadooda kala duwanaan ujeedaa bal ka warran kobaha dhaqdhaqaaqooda ganacsi kabaha dhaqdhaqaaqooda ganacsi hadda waa fiican yahay maadaama bisha ay tahay shan iyo toban hadduu noo bilaabanaa suuqa maasha allah marka waa sugaynaa wixii calaf ah marka bishan bishu ganacsatadu ay ku rabayso waa ay layidhaahdaa Ee, maxaa sababa waxaa u sababa badeecadoo la waaynayo wakhtiga dambe iyo badeecadii oo sii yaraanayso oo, eh, badeecadii oo sii qaaloobayso intaasaa u sababaan dhihi karaa Mm. inta badan waxaa la yidhahda xilliyada ciidaha dhaqdhaqaagu ganacsigu badan yahay marka sidaa ma tahay haa maasha allah dadka saa og tahayba xilliga ciidaha carruurta wax loo iibiyaa dadka waaweyn way ciidaystaan marka dhan walbaba waxaa waaye qof walba wuxuu isku dayaa wax cusub inuu qaato maalintaas annagana waxaan isku dayaynaa inaan u suuragelinno barnaamijkaas si ay u helaan badeecada mid ay rabaan wax walbaan keennay waa ujeeddaa marka kuwii carruurta waxaa ka maqan bes dumarka qeybaha dumarkana meelo kalaa lagu iibiyaa ragga yaryar waaweyn wax walba u haynaa oo kabaha noocyadooda kala duwan ah noocyadooda noocyadooda kala duwan haa Een, marka koobaho kale matalan oo ragoo kale waaweyn oo kale kuwaanoo kale in mise la iibinayaa oo kale hadda badeecada way sii qaaloowey maalinba maalinta ka dambaysa kabtaa hadda aa gacanta ku taabanaysay waa adiga siddeed doolar sagaal doolara la iibinaa hadda halka awel ay ka ahayd toddoba doolar iyo lix doolar lacaga maalinba maalinta ka dambaysa ku darsoomayso
oo sarkaca ku socda sarakaca ku sii socda taasna waxaa u sababaa dhihi karaa Dhaqdhaqaaqa mid.
ciidiyo fooda nagu soo heeso iyo dhaqdhaqaaqi dadkoo sii badanaya Een, leylo ka warran dukaankan hadda aad joogtid maxaa ku gadaa dharbaan ku gadaa sidaa ujeedid noocee waa dharkaad gad dharka waa dharka nooc kastuu leeyahay dhar caruuruu leeyahay cabaaduu leeyahay nooc kastuu leeyahay haa ma carruurta een, ma hablaha ma wiilasha noocee gadaa haweenaya hablaya wiilba inta waa gadaa ka warran marka een, sidee u socdaa xagga kala iibsigoo kale maasha allah xirweyno kama wada helaba dharka xirweyno qiimihiisa waa jaban yahay dharan bakaara laga helin baa laga helaa maasha allah waay ka warran een, dharka carruurtoo kale ma socdaan dharka carruurta kale haa waqtigiisa lagu jiraa wuu socdaa insha allah wuu soconaya saasaan ku rajo weyn inuu socdo oo noo dhammaado maxaa isbeddela marka hadda oo xagga dhaqdhaqaaqi ganacsiga ee waa isbedel hadda iidaa lagu jiraa soo maaha ciyaag dhan waa la iidsiinaa qof kasta inuu iidow doonayaa oo ramadaankii bartankiisa la gaaro marka uu diyaargalo waa bilowda haa rabdaanka oo soonka dhammaad kusii dhow yahay bes waa marka dadku isku diyaarinaya si ay isku iidi lahaayeen oo isku qurxi lahaayeen ay ku jiraan falankeed oo ilmahooda u idsiin lahaayeen maxaa rajaynaysaa marka xagga ganacsiga oo kale hadda inuu inaan horumar ka gaarnaan rajaynaynaa insha allah horumar inaan ka gaarnaan rajaynayna zahra nuur sahra nuur een, maxaa maxaa gadaa sahra ani waxaan gadaa dharka caruuraha oo faashiyonka ah iyo waxaan gadaa baatiyaalka iyo xijaabada iyo adig wixii adiga carwa yaallo dhan waxaan gadaa waa dharka haweenka miya haa dharka haweenka waay haa iyo Marka- dharka caruurta marka dharka haweenkaoo kale iyo dharka carruurtaoo kale iyo ka warran qiimahooda hadda dadku ma iibsan karaan dadka waa dadna masaakiin waaye oo wax jabanaa la siihaa dadna waa dad oo xoogaa wax iska haysto oo waxay raadiyaan wax qaali ah marka iibka waa iska socdaa adiga in kastoo la kala sarreeyo suuqa dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijkii ganacsiga intii aan mar kale ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii allah awooda le ou xugmo waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad ayaa barnaamijkaasi ganacsiga magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
haatanna waa barnaamijkii ciyaaraha oo ciyaartii kama dambaysta ee maanta la filayo in dalkaasi baraaziil koobka adduunka lagu soo gebagabeeyo maxamuud mascaddaan idinka baxo
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha dalka baraaziil waxaa maanta lagu soo gabagabaynayaa koobka oo muddo bil ah lagu loolamayay waxaana ciyaar kama dambaysa isaga hor imaanaya wadamada jarmalka iyo argentina oo ka soo haray lix iyo soddonkii dal ee ka soo qayb galay koobka adduunka iyadoo xalayna holland ay baraaziil ka badisay oo ay kaalinta saddexaad sidaa ku gashay haddaba barnaamijkeenna ciyaaraha ayaan gebi ahaanba ku eegaynaa awoodda labadan dal ee jarmalka iyo argentina saadaasha cidda koobka qaadaysa iyo ciyaartooyda la filayo inay guul u horseedi karaan dalkooda barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed awowe oo ka mid ah tababarayaasha ciyaarta kubadda cagta ee gobolka minnesota iyo faarax maxamed cali faarax buluw ah wariye madax bannaan oo ciyaaraha wax ka qora ee faarax haddii aan adiga kugu hormaro ee ciyaar nuucee ayaad isleedahay labadan dal waa la filayaa inay soo bandhigaan ciyaarta eh, maanta waa ciyaar aad iyo aad muhiim u ah waa finalka koobka adduunka eh, waana ciyaar eh, noqon doonta ciyaar ah, eh, professional ah oo maaragtay laba kooxood oo waaweyn oo la dhihi karo revengena waa ka dhexeeya ama iska inay iskala aarsadaan Eh, waxaana filaynaa inay noqoto ciyaar eh, eh, kubad xirfadaysan oo macaan oo cilmiyeysan ay ay taageerayaasha ku raaxaystaan ay soo bandhigaan labada xul Eh, maadaama labada xul eh, maaragtay ay yihiin laba xul oo kubadda cagta taariikh ku leh isla markaana eh, labaduba horey u kala qaaday koobka oo kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdiina laga qaaday germany kun kun sagaal boqol iyo sagaashankiina laga qaaday argentina marka waxaan isleeyahay ciyaar waxay noqon doontaa aad iyo aad runtii indhaha loogu hayn doono awow markaad fiiriso ee koobka adduunka ciyaarihii hore waa wanaagsanaayeen laakiin ciyaarihii semifinalka markii la yimid sidii la filayay waxma noqonin ee kulanka maanta ma isleedahay labada kooxood sida faarax leeyahay banooni qurux badan bay soo bandhigayaan u malaynayo kubad qurxoon ama dadka siday jecelyihiin in la arki doono waxaan u malaynaya labada macalinba inay kaarto inay wada ciyaari doonaan maxaa yeelay labada tiim ba ciyaartooy aad u wada fiican ay haystaan cid rabtana mar ma jirto inay ay ku dhumiso ama laga raayo gamekan ugu dambeeya weliba marka ciyaar waxay noqonaysaa eh, labada tiim bay is ilaalin doonaan Een, labada tiimba waxay leeyihiin ciyaartooy oo aad iyo aad xirfad u leh ama dhibaata geen kara tiimka kale marka waxaan isleeyahay wuxuu noqonayaa game aan ahayn kii sagaashan iyo sagaalkii oo kale nineteen ninetyga dhacay oo kale oo cajiska badnaa laakiin ma noqonayo mid sida goolashadii toddoba ama shan ama saddex ma mid dhalanayo ma noqonayo marka aad fiirino ee labada kooxood yaad isleedahay ciyaartooy fiican bay haystaan Eh, waa mahadsanta runtii waxay ila tahay inay noqon doonto marka aad fiirisid messi iyo iyo germany sababtoo ah eh, wadanka germany markaa fiirisid qaabka uu world cupka eh, uu usoo baxay ama uu maaragtay finalka ku yimid eh, gruubka kooxay lasoo cayaareen waxay ahayn kooxo adag markaa fiirsidoo kale wadanka maraykanka iyo ghana iyo bortugiiska oo afar gool uga badiyey eh, kabacdina faransiiska uu hal iyo eber ku reebay toddoba iyo halna uu ku reebay brazil Eh, waxaan isleeyahay ciyaar ciyaartooy wuxuu haystaa professionaala oo kubadda ay u cilmiyeysan tahay isku dhidhiibkeeda iyo kala qaadashadeeda iyo iyo wa- argentina aniga waxaa aaminsan inay tahay messi oo kaliya haddii eh, difaacida germanina ay messi iska taajiyaan waa waa waa awow faarax wuxuu leeyahay germany waa tiimka uu sheegayo awooda badan oo kooxi ay soo qabatay dardarto ilaa toddoba soo dhiibtay messina keligii maahane dad badan waxay aaminsan yihin ba argentina inay messi ku taagan tahay adigu fikirkaama qabtaa Een, haddaan fiirsa jermal gamekii haddaan u- saaxiibkay faaraxan dabraacayaa gamekii haddaan fiirino gaana oo kale gamekaas in laga raayay ahayd oo gaana boqolkiiba boqol ka fiicnad gamekii algeria algeria boqolkiiba boqol ka fiicnad oo in laga raayay ahayd haddaan fiirino dhinaca argentin waa tiimka waxaa laga dheliyay ilaa iyo faanalka saddex gool keliya laga dheliyay macnaha waxay kutusaysaa messi keliya ma difaacooda aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu fiican messina way wataan iguayina wataan aguero wataan masharano oo dhagaxa argentina ah hadirtaan aa ka aragteen geemka ugu dambeeyay wataan qof walba waxaan warra ka rabaa ee soddon second in ka yar inuu igu sheego ee waddanka uu isleeyahay koobkan ee maanta wuu ku guuleysanaya dabcan saacado kooban unbaa naga xiga iyo sababta ugu malaynayo awow aniga waa soo koobayaa waxaan leeyahay een, argentina sababtan waxay tahay waxaa weeyaan waxyaaba badan marka ugu horeysa een, waxaa jira 2010-keeda haddaa la socotid waxaa weeyaan argentina oo laga raayay taa arsasha rabaan oo ciil bay qabaan midda kaloo xigta waxaa jira cayaartooy la dhaho messi oo cayaartooyga adduunka ugu fiican adduunweynaha oo dhan waxaa la su-aali jiray koobkan waa koobka keliya uusan qaadin maadaama weliba waxaan sii raacinaa oo maradonana uu ahaa cayaartooyga ugu fiicnaa adduunka argentinana ugu fiicnaa koobkana hore u qaaday maalin walba lagu- laisugu qaban jiray maadaamana uu joogo maantayto finalka waxaan u malaynaa wax walba inuu suubin doono inuu ku qaadi lahaa wuuna qaadaya koobkana Eh, aniga waxaa ila muuqataa dhinaca kale koobkan waxaa qaadi doona jarmalka sababtaan isleeyahay waa u qaadi doonaan waxay tahay markaan fiirsada dhammaan ciyaarihii u dambeeya ko- world cupka ay ciyaareen Eh, koobka ka sokow lacag soddon iyo shan milyan ah taalo lagu tartamaayo marka waxaan isleeyahay argentin oo hal misi ah inaysan waxba ka qaadi doonin jarmalka aad baad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed awoowe iyo faarax buluw oo ila qaadaadhigaya kulanka kama dambaysta ee koobka adduunka oo caawa waddamada jarmalka iyo argentina midkood oo isagoo fooraro garoonka ka bixi doono halka midna damaashaad iyo guusha koobka adduunka ee sannadka labada kun afar iyo tobanka uu gurigiisa la aadi doono tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascadow idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud masacad oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha waxaanan filayaa in dhegaystayaasha iyo dadka kaleba ay sugayaan ciyaarta maanta casho intaynan maaragtay ciyaarta iyo falanqaynteeda barnaamijyada dambe ugu imanin bal wararkii caalamka kuwooda ugu doorkuna mid iyo laba oo aad tahay wararka waxaa ugu waaweyn wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa waxay sheegayaan in dagaala maanta uu ka dhacay degmada la yidhaahdo reys qode oo sideed iyo toban kilomitir u jirta magaalada garbaharey wararkan oo aanu ka helnay dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in ciidamada etoobiya ee ka tirsan howlgalka amisom ay weerar ku qaadeen ah, deegaankaasi oo la sheegay in ay isku urursanayeen maleeshiyada al-shabaab israa'il ayaa qaaday howlgalkeedii ugu horreeyey ee dhinaca dhulka ah ee ay ku beegsanayso mitidiinta xamaas ee ku sugan marinka khaza tan iyo intii ay bilowday weerarada ah ay kaga soo horjeedo xamaas toddobaadkii hore saraakiisha ayaa sheegaya in askarta kumaandowska israa'il ay bartilmaameedsadeen goob laga soo ganayay gantaal axaddan maanta intii ay socotay duqayn kooban mas-uuliyiintana waxa ay sheegayaan in afar askari oo israa'iil ah oo ciidamada israa'iil ka tirsan uu dhaawac fudud soo gaaray intii ay socotay rasaas isweydaarsi dhex martay iyaga iyo dagaalyahanada falastiiniyiinta fallaagada dalka ciraaqna waxay weerar ku qaaday magaalo ku taala waqooyiga baqhdaad iyaga oo ku qasbay ama qabsaday dhismayaasha dowladda hoose islamarkaana dilay ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan laba sarkaal oo booliska ka tirsan mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in weerarka oo ka dhacay meesha la yidhaahdo dhulu'iya oo qiyaastii siddeetan kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda uu bilowday subaxnimadii hore ee axaddan
aad iyo aad waad mahadsantahay caasha haatana dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan iyo heestii ramadaanta la xiriirtay ee khadiija foodey
ربي تصبر
codkaasi khadiijo foodey nuur heesta ramadaane waxay gebagaba u ahayd idaacaddii galabnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmuuca oo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.